aqalka sare mudane iyo marwaba bahda warbaahinta howlwadanada aqalka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaalayaal waxaalesoomaalida war la qabaa xiise ma leh waxaa weeye aniga gurigayga sidaan horeba idinkugu sheegay intaan halka egelin waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo dhammaantiin mudane iyo marwaba ee aqalka sare sidii markii aniguo dhibku isoo gaaray inaad ka dhidhideen ood maaragtay aan hubo inaad sida anugu aan la socday kharaar inaad ka soo saarteen arintaas laakiin weli aana arag kharaarkaas hadda wax kulley miradhalkiisa weli ma arkin waa in kaga mahad celinaa si gaara sida aad u socoteen soddonkii anigoo halkan shaqo u jooga bishii disembar laba kun iyo toddobiyo tobankii ayaa ciidan ka socda dugsiga tababarka genaraal muxuu ahaa goordon loo bixiyey oo ay maamulaan dugsiga tababarka imaaraadka ay maamulaan ay maamulaan halkaasoo ay ku tababaraan ciidamo military gacantana ay ku hayaan iyaguna ay maalgeliyaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyagaa gacanta ku haya ciidankaas ciidankaas amar baa la soo siiyey amarka waxaa soo siiyey oo laga soo diray madaxdii ciidanka imaraadka ee halkaa u joogo ciidanka gacanta ku haysay ayaa soo siisay waxaana loo soo diray waxay ahayd gurigayga oo loogu tilmaamay yoolbeenaad yoolbeenaad waxay tahay wax aan rasmi ahayn ayaa loogu tilmaamay gurigayga in inuu joogo lagu arkay lagu soo basaasay saddex jeer afar jeer inuu joogo weerarkii argagixisada ee ka dhexay afar iyo tobankii oktoobar ninkii hogaaminayay ayaa waxaa leeyay gurigaa ku jira haddii ambalaas bay soo qaateen ninka in la dilo ambalaaska lagu qaadaa meesha loo soo aaday hal nin baa jooga waardiyaah oo sarkaal oo xidiglaha booliiska ka mid ah oo ilaaladeeda ka mid ah albaabkii markuu u diiday baabuurkaa lagu dhuftay albaabkii ganjeelkii hore waa la soo jebiyey askarigii marka ninkii sarkaalka dhulku ku dhacay halkaas intuu ka jabay ilaa haddana dhulku yaal weli ma uusan kicin gurigii bay galeen qaybtii labaada guriga dhismaha guriga dhexda ka dhisnaa guri weyna wuxuu ahaa boqol boqola albaabkii kalea la soo jebiyey sidaas ayaa gurigii loo galay qol walba loo jebiyey sidaad ku aragteen dokumentiga si ka baxsan bini-aadnimada ciidankaasi waxay ahayd ciidan weel si fiican loo tababaray ciidan loogu talagalay argagixisadu ahaa afartanka ninoo meeshaa timid qof waliba kamera videoya madaxa ugu xiran wejigiisuna waa qarsoon yahay hal qof oo laga garanaya ma jiro meesha argagixii gurigii soo galeen xaaskii oo markaas ka timid caafimaad dibadda ka timid ayaa aniga waxaan ku kala leexanay keyforan ku kala leexan iyadoona xagga aadeen anigana inta la ii yeero waxaa ii yeeray gudoomiyaha iyo guddigii joog muxuu ahaa madaxweynaha la ballansanaa waxaa li noo imow madaxweynaha la joognaa meeshii madaxweynahan marka ugu imi waa issoo raacnay markii dambena intaanin arrintaasi dabcan koolkii markii wixii dhaceen gurigii waa lagu jabshay xaaskii oo markaa timid oo iska daalanay oo isbitaal ka timid meeshii baa aqalkii layskula jabshay masquushi lagu jabiyey waxa kale taleefanadii waa la aruur yacni wax alla wax loo dhaafay wax shay la dhaafa ma jirin meel un balaaya ku degtayba gurigii noqda markii dambe oo haddee nimankii ay meeshii ciddii ay rabeen ka waayeenna way ka baxeen isla daqiiqadiibaa waxaa isoo wacay sarkaalka korneylka ciidanka nabad sugidda gobolka baraandir madaxdu ah wuxuu yidhi gurigaagii waxaa galay ciidamadii imaaraadka galay waa fiican yihiin adiguna maxaa samaysay maya maya inaan difaacaan damco waa difaaci waayo arrintaas marka ayadaa ilaahay saasuu igu dhaafiyey walaalayaal runtii meeshii markaan saacad kadib tegey dadkii magaalado dhan waa laiga horreeyey meesha ayadoo la dhooban yahay nasiib wanaag runtii adiga waayo aragnimadayda iyo odaynimadayda anoo kaashanaya meeshaas aan waxaa ka muuqday dareenka dadka kacdoonsan inaan anigu dabkaa demiyo anigoo u sheegahaya dadka ciddii waxaan geysta waa la arki doonaaye hala deganaado waajibka anigu aan la intaasu ahaa hadda aad iyo aadaan runtii waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa xildhibaanada iyo baarlamaanka labada aqal iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka labada aqal iyo shacbigii soomaaliyeedba maaragta runtii waa laga xumaaday waana runtii nala kaga tacsiyey waa u mahad celinayaa aad iyo aadaan uga mahad celinayaa inay nala qaybsadeen dareenkii markaas oo runtii aad iyo aad dareenka iyagoo xasaasi ahaa dabcan markaan wax dejinahayo waxaan aniga isku hadlaynahayey cidda aan ku tiirsanaa isku hadlayn waxay ahayd waa sharciga ayay ahayd oo ahayd dee waxaa laga rabaa dadka ku shaqada leh amniga ee qaranka ayaa waxaa laga rabay arrintaas inay mudnaanteeda mariyaan madaxweynuhuna gudub oo qabtay guddigii uu qabtay waxbay soo saareen runtii go-aan bay soo saareen laakiin go-aankaasi yaa laga raba inuu fuliyo maanaa laga rabay cidda laga raba ayaa laga rabay aan daayo halkaa ku daayo weli marka maxaa muuqata shalay bareerkii in aniga meesha laygu dilo oo xaaskaygii naftaydii aniga lagu dhibaateeyo ma helin jawaabteedii kama helin hay-adihii dowladda arintaa ugu xilsaarnaa arintaasna waxaa iska kaashaday sida dokumentiga idin horyaal aada ku haysataan waxaa iska kaashaday ciidamadaas commandoska oo ay haystaan nimankaasi muxuu ahaa ay haystaan imaraadku ay haysteen iyo qalabkoodiiy waxa iyagoo haystaan gacantana ku hayaan iyaguna mushaar siiyaanoo gacanta ay ku hayaan laakiin lagu sheego waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magacay ka yihiin laakiin talada iyo go-aanka iyo maamulka waxaa iskale dabcan cidda gacanta ku haysataa iskale waxaan rabaa inaa idinla wadaago waxaa jirta amarka aniga meeshaan aniga lagu soo aadahay lagu weeraray waxay ka timid warqadaas anigu aan ku soo arko aan intaan yacni soo arkay waxay ka timid ciidanka nabad sugidda ka timid soomaaliyeed bay ka timid amarka yacni u sahlay inay fuliyaan nimankaas marka hadde waxaa la rabaa meeshuna waa meeshii welina waa sidii xaajaduna waa sidii ciddii shalay dilka rabtayna weli waa joogta ama dhiman tallaabana lagama qaadin waxaan aaminsanahay aqoonta aan u leeyahay inta sharciga aan ka garanayo dowliga wixii imaaraad ay sameeyeen iyo wixii ciidan soomaaliyeed sameeyey iyo wixii cid kala samaysaba waxaa laga rabaa dowladda federaalka laga rabaa arintaas ayadahay aniga cid kale imaraad intay dalka iyagii qabsadeen ima aysan weerarin ma garatay marka mudan iyo marwooyin adinkoo aad iyo aada u mahadsan waxaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantiin idinkaga mahad celinaya dareenkii weynaa ood ila qaybsateen midda keentay aniga i dejisay qaybka ahay dejiskayga ka mid ahay midda xaaska iyo qoyskayga dejisay ka mid ahay afartunadilaa hadda xataa taleefanada waa ku maqan yihiin ilaa hadda iskadaa taleefanada cid ay ka aruursadeen maxaa laga helayaa marka mudane guddoomiye mudanayaal mudane marwaba waxaan rabaa arintaas ayada maadaama aana baaristii ay soo sameeyeen raggii la magacaabay aniga aanan ku qancin haddee haddii la sheegi lahaa hadda ku qancin waxaway anigaa arkay marka laakiin wax shacbiga soomaaliyeed lala wadaagay ma ahayn waxay arintan in lala wadaago baarlamaanka federaalkaahi iyo shacbiga soomaaliyeed waayo dhibaataa dhacday dowladdii o dhan baa ka tacsiyadaysay dowladdii waxay shiri waa baaraynaa ciddii dembiga lahaydna waa marka anaa degde haddaan hadda degdegin aniga oo lasoo wada moogi laakiin muddo saddex bilood ee hadda maraysaa waxaan u malaynayaa wax iska sii dhumahayo oo laga sii kaafsoomayo marka adigoo aad iyo aad mahadsan wixii xog ah oo dheeriya oo aan hayo waxaan diyaar uaa inaan guddiga la qabto inaan la wadaago oo waxaa jira xog aanan meeshaan aanan rabin inaan halkaan idinkala wadaago marka aad iyo aada u mahadsantihiin mudane guddoomiye intaasaan raba inaa idhaahdo waa mahadsantihiin haddaad ii ogolaatid waan fadhiisanaya